anugu mawqifkeyga horta waa cad yahay horena waan u caddaa wuxuuna qorshaha ku saraysnaa in dalka la xoreeyo marka dadka la xoreeyo oo dadka ay awood u helaan qofkii doonu kasoo baxaa inuu kismaayo taga oo xoroga iyo talada iyo wax walba isu furmaan in laga wada hadlo habkii maamul loo dhisi lahaa sitaanka haddaan ku jirnana waad og tahay oo dhowr baaq oo kala gedisan baa baxday annaga shir wada tashi baan isugu nimid garbaarey saddex maalmood socday waxaana istusnay ama go-aansanayba kuna baaqnay labaqan afrikaayo in shir wada tashi aan isugu yimaado qodobada ama ajendayaasha aan shirkaa u haynan waxaa weeyaan wada tashi sida loo xoreyn lahaa gobolada qeybaha dhiman wada tashi sidii maamul loo dhisi lahaa ah waxaanu ka asuulinay siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo gurbajoogta gudaha iyo dibaddaba jooga oo u dhashay goboladan marka waxaa jirtay in qolyo nairobi iyo kismaayo arrimo ay u kala dabqaadeen mudo dheerna ay wadeen arrintaas deanka haddaan ka leenahay siyaasad had inaan qayb ka noqonin si khaldanna waa loo abaabulay si khaldanna waxaan u aragnaa arrin group jeebkiis gashay inay noqotay waxaa jira baaq kale oo ku baaqayay lixdan gobol in laisku dhiso oo ayagana ay ku baaqeen dadka kale oo goboladan wax ka dego marka waxaas o dhan wuxuu iska soo duubo waxay abuureysaa un siyaasad xumo iyo in dib u xaraynta ay muddiiso marka anaga shirkaa wada tashiga ayaan ku labaatanka fibraayo in iskugu yimaado waana gaarsiinay cid kasta oo arrintaas ay huseysay boqolkiiba sideetanna aqbal ayaan helno in laga soo qaybgelayo waa horey baan kugu xusay waa waxyaalo fara badan oon isku aadiran weeye wax wada tashi ah annagana lama ayna sameynin guruubka ka wada baydhabo shirkaas waxa rasuuladaynuga timidna ma jirto marka waxay ila tahay waxaynu ku aboontahay siyaasiyan markaan aragno cid ama nugu casuunta ama nagala tashato inaan mawqifkiyaga caddayno waa arrin cusub arrintaan hore u diidarayn kuna celcelinayna waxay ahayd arrinta kismaayo iyo nairobi ka socotay taa weli mawqifkayaga waa cad yahay ma ogolin kamid noqon mayno wax hore looga soo shaqeeyey ama lasoo karkariyey ama aanu garanayno qaabka ay u socdaan inaan kamid noqono marka si waxaas oo dhan ay meesha ugu baxaan banana waxaan ugu baaqnay gobashaan in iskugu yimaado wada tashiga muhiimadana la siiyo dib u xoreynta gobolada xur maahan intooda badan deegaanada aan rabna inaan maamulada sameyn wax la yab leh weyo maxaa gaarisa iyo keenay iyo gruub meel ka aado meel kale saboorta raadiyo dadkii wada deganaa iskuma waafaqsano barnaamijkan dadka wada lahaa deegaanka iskuma waafaqsano deegaanada jubbooyinka intooda badan cadowga haysto marka waxayna la mid tahay lana mid noqon doontaa ninka nool waa dhigaan doontaane waxyaalihii dowladaha looga dhawaaqi jiray oo maaragtay lablakaha ahaa oo dadka samaysan jireen fikirkaa kama bedisnaan doono maxaa yeelay dadku dalka waa wada leeyahay dib u xereyn baa socoto rag baa wakti geliyey qaab baa wax ku wadlaa annaga maxay ahayd taladaasu waa hadday media noqon lahayd iyo hadday telefano noqon lahayd iyo hadday shiro noqon lahayd waa cadaynay marka haddii cidda ku firmayso taageeri